bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya oo qaybo ka mid ah bulshada ku nool gobolka hiiraan ugu baaqay inay la shaqeeyaan xasiloonida iyo nabadda iyaga oo la shaqeynaya dowladda ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo gacanta ku dhigay horjoogihii u qaabilsanaa dilalka qorshaysan al-shabaab degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose qaybaha kala duwan ee bulshada iyo culamaa udiinka ku nool gaalkacyo oo ku baaqay in la garab istaago dadka baahiyaha gaarka ah qaba wasaaradda caafimaadka galmudug oo geysay dhakhaatiirta qaliinka guud cisbitaalka guud ee magaalada cadaada ee gobolka galgaduud muqabaaraadka iyaga caalamka saaka warkeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudi carabiya oo sheegay in heshiis kama dambays ah ay gaari doonaan qatar iyo sidoo kale dalalka khaliijka mar kale subax wanaagsan intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena saaka ugu waaweynaa kusoo dhawaada dhegeystayaal warkaasi oo faahfaahsan waa shanta bisha labaiyo tobnaad ee diseembar labada kun iyo labaatanka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa bulshada gobolka hiiraan ugu baaqay inay la shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo nabadda iyaga oo la shaqeynaya dowladda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya mukhtaar xuseen afrax oo ku sugan magaalada beledweyne una jooga xalinta khilaafka ka taagan maamulka hirshabeelle ayaa sheegay in bulshada gobolka hiiraan iyo guud ahaan hirshabeelle ay u baahan yihiin in wax walba lagu dhameeyo wadahadal
kala duwan oo magaaladan degan waxaan rabnaa inaan la kulanno ururada haweenka waxaan rabnaa inaan la kulanno culamaa udiinka waxaan rabnaa inaan la kulanno hadduu ilaahay idmo ganacsatada iyo bulshada noocyada kala duwan dhallinyarada annagoo ujeedadeena ay tahay in aan ogaano xaaladda gobolkan ku sugan yahay gaar ahaan magaaladan beledweyne wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waajibaadkeeda waxaa ka mid ah haddii ay jiraan khilaafaad haddii ay jiraan maaragtay cabashooyin kale oo samafalla ah haddii ay jiraan baahiyo bulshada ay leedahay waxyaabaha an rabna inaan ka shaqeynay kamid tahay waajibaadkeena ah waxaan rabnaa dadka inaan la kulanno waxa ay tabaan inaan aragno wixii u qabsoomay aan ogaano marka aqbalaadii koowaad ay naga aqbaleen wejigii koowaad odayaasha aan la kulanay qayb ka mid ah waa uga mahad celinaynaa qaybta qaybaha kalena hadduu ilahay idin xarabna inaan sida ugu dhaqsaha badan u gudagalno midda kale anigoo fursaddan raba inaan ka faa'iidaysto dadka waxaa deeqda nabadgelyada waxaa deeqda dowladnimada waxaa deeqda wanaagga magaaladan beledweyne iyo guud ahaan gobolkan hiiraanne waxaa waaye waxay ahaayeen astaan lagu yaqaano dowladnimo jacaylka wanaagga sharafka iyo maaragtay ixtiraamka dadka maaragtay kasoo jeeda gobolkan waxay ahaayeen meel astaan oo ah soomaaliya oo ku dayasho mudan waxaan rajaynaa inay sidii sii ahaa doonto oo haddii ay jiraan dhaliilo yaryar iyo waxyaaba yaryar oo hadda soo wax ay jiraan in la xalin doona aad u rajaynaa oo meelaas aan wada sixi doono mar kale waxaan rabaa inaan ka hadlo rabshado yaryar oo dhacay in naftooda xal loo helo oo aysan dib usoo noqonin oo aysan qof damba dhaawacmin dhib damba uusan imaanin wax kasta oo jirana wada hadal iyo wada xaajood aan ku dhamayno dadka dowladnimada deeqdo walaalnimaa deeqdo is-ixtiraamka iyo is-cisigaa deeqo wanaagaas inaan ka wada shaqayno oo bulshada qof kasta oo ka mid ah oo isu taago in nabadgelyada iyo xasiloonida iyo dowladnimo wanaageeda laga wada shaqeeyo arrinkaas waxaan rabaa inaan maaragtay dadka reer beledweyne ku adkeeyo oo aan u wada istaagno xasiloonida iyo wanaagga iyo isjacaylka iyo dowladnimo wanaagga iyo jeclaanta dowladnimada iyo jiritaankeeda inaan ka wada shaqeyna aada uga rajaynaa
wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayuu kaasi ahaa isaga oo ku sugan magaalada beledweyne ayuu dhanka kale waxa uu kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wariyaheena cabdishakuur cismaan cali oo inooga soo waramo gobolka hiiraan ayaa qadka si toos ugu jira cabdishakuur haddaadna maqasho subax wanaagsan bal waxaad faahfaahin naga siisaa kulamada wasiirku ula qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan
aada waa mahadsantahay ma-edo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiisiinta ee xukuumadda soomaaliya generaal mukhtaar xuseen afrax oo maalintii labaad ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu wadaa dadaallo xoogan oo ku aadan in la xaliyo tabashada dadka reer beledweyne ee maamulka hirshabelle oo doorashooyinkii maamulkaasi oo dhowaan soo gabagabeeyey oo ay markaasi tabasho ka qabaan oo ay dibadbaxyo ka dhigeen magaalada wasiirka kulamadaasi maanta ayay bilaaban doonaan waxaana kulamo ula qaadan doonaa dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka ku nool magaalada beledweyne si tabashadan bulshada reer beledweyne ay qabaan looga kaafiyo oo markaasi kulamada markii la yeesho waxaana la rajeynayaa inay kulamadaasi ay guul kusoo dhawaa kusoo dhammaadaan maadaama dibadbaxyadii ka dhacay magaalada ay xadid gudiyeen isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga sida suurqabtidna beledweyne waa magaalo ganacsiga oo dhoofka xoolaha iyo qudaarta noocyada kala duwan oo somaliland kaga baxday magaalada taasina saameyn ayaa ayay ku yeesheen dibadbaxyadii dhacay oo wax qudaar ganacsiga oo magaalada ka baxay ma jiraan
aada buu umahadsan yahay waryaheena cabdishakuur cismaan cali ayuu ahaa oo qadkaasi toosa inoogu waramayey ciidanka xoogga dalka ayaa gacanta ku dhigay horjoogihii u qaabilsanaa dilalka qorshaysan al-shabaab ee degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ciidanka kumaandooska ee danab soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ku qabteen madaxii guud ee dilalka qorshaysan ee argagixisada al-shabaab ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee kumaandooska danab ayaa u dhacay guriga horjoogahan lagu magacaabo maxamuud maxamed sheekh cali saraakiil ka tirsan kumaandooska danab oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in howlgalka laga fuliyay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose lagu qabtay madaxii guud ee dilalka qorshaysan ee argagixisada al-shabaab saraakiisha danab ayaa sheegay in xogta horjoogahan laga warhayay islamarkaana degmada wallaweyn uu soo gaaray habeen ka hor qaybaha kala duwan ee bulshada iyo culamaa udiinka ku nool gaalkacyo ayaa ugu baaqay bulshada inay u istaagto garabsiinta dadka baahiyaha gaarka ah qaba cabdirasaaq maxamed axmed ayaa faahfaahinta warkaasi nooga soo diray magaalada gaalkacyo xilli muddooyinkii u dambeeyay ay jireen dadaallo lagu xoojinayo qorshaha dhiirigelinta bulshada kuwooda baahiyaha gaarka ah qaba ee ku nool magaalada gaalkacyo si ay u maareeyaan noloshooda islamarkaana u helaan xuquuqda asaasiga ee adaluhu u baahan yahay ayaa waxaa culimaudiinka magaalada gaalkacyo ay ugu baaqeen bulshada iyo maamulkuba inay xoogga saaraan in dadka baahiyaha gaarka ah qaba loo sameeyo dhiirigelin ku aadan in la baro xirfada ay ku shaqaystaan hadba wixii ay awoodi karaan gudoomiyaha culimaudiinka galmudug sheekh muxiidiin yuusuf barre ayaana ka waramay ahmiyadda ay leedahay in dadka baahiyaha gaarka ah qaba la baro xirfado iyo aqoon ay ku shaqaysan karaan halka looga qaban lahaa xaflado iyo tartamo aan mustaqbalkooda dhisayn dadka waxaa la rabaa waxa loo qabanayo inay yihiin wax noloshooda qayb ka qaadanaya farsamada gacantaa kuwa baran karaan sooma kuwa maxaanku dhahay macalimiin noqon karo wax qori kara qofku meel walba inuusan ayn baa dhici karta midbaa indhahala dhaguhu ufiyow yihiin midbaa dhagahala indhuhu ufiyow yahay midbaa lixaadka qayb dhimban tahay qayb wax qabsan kara oo gacmaha wax ka qabsan kara dumarka waxay samayn karaan waxyaabaha maxaan ku dhaha guryaha iyo rarada rarada iyo saliyaasha iyo dhiilaha waxbay tolon karaan ragga gacantaay wax ka samayn karaan dadka naafada wax loo qabto kasokow diinta islaamka in la baro waxa ugu muhiimsan dadkaani xirfadlayaal in laga dhigo anuu barnaamijka aan aad u adkaynaya wuxuu yahay dadkaani xirfadlayaal in laga dhigo oo wax ay noloshooda ku maareeyaan dad soo saaran kara in laga dhigo sheekh muxiidiin yuusuf barre ayaa dhanka kale dardaaran u jeediyey dadka baahiyaha gaarka ah qaba kaa oo ku aadan inay sameeyaan kuudlayasho wanaagsan oo ay bulshada kula tartamayaan ayagana waxaa laga rabaa sidii saxaabada kuwa naafada ay ahaan jireen inay ahaadaan ninkaa la yidhahda cabdilaahi ibnu ummi maktuum oo indhahala nabigu intaasoo jeer buu magaalada madiina madax uga dhig oo nabigu uga teg duulamada markuu gelayay akar min alaaa maraat saddex jeer in ka badan baa looga tegay meesha xaggee buu ku dhintay mataqaanaa asagoo madiine inta ka duulay duulaan raacay sanadkii hijradu shan iyo tobanka ay ahayd qaadisiya meel la yidhaahdo oo ku taalla faris dhulkaas ciraaq ku taalla ayuu ku dhintay cabdulaahi ibnu umma maktuum muxuu hayay mataqaanaa calamka islaamku hay calanka lagu hoos dirirayay oo hadduu dhulka dhaco ciidanku uu jabahayo asagaa loo dhiibay sabab ma cararayo waxba uma jeeda cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa geysay dhakhaatiirta qalliinka guud cisbitaalka guud ee magaalada cadaada ee gobolka galgaduud jeylaani xasan cismaan ayaa inoo soo diray faahfaahinta warkaasi
dhakhtarkan oo u dhashay waddanka masar ayaa wasaaradda caafimaadka galmudug keentay isbitaalka guud ee magaalada cadaado oo bilihii lasoo dhaafay uusan joogin dhakhtar heerkaani oo kale ah soo dhoweynta dhakhtarkan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha magaalada cadaado ee cadaado international elabort ku soo dhoweeyey shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada cadaade uu hogaaminayo agaasimaha isbitaalka guud doctor ayuub qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada cadaado wasiirka wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug cabdiweli cismaan jaamac ayaa sheegay in isbitaalka guud ee magaalada cadaado uu noqon doono mid tusaale u noqda isbitaalada galmudug si wasaaraddu ay gacantooda isbitaalladaasi u soo galaan isbitaalkan hawshiisa waxaan soo bilownay bishii sideedaad ee sanadkan markaas aan imaanayay waxaa ka taagnaa caqabado badan oo ay u badnaayeen dhanka wada shaqaynta iyo maaragtay iyo maamulka isbitaalka marka hore ilaahay baa mahad iskale nagu guuleeyey shaqadii aan ka qabannay isbitaalkaas mahadoo dhan ilaah bay u sugnaatay isbitaalka cadaado degmada cadaado waxaan rabnaa inuu noqdo isbitaalka tusaalaha u noqda degmooyinka kale galmudug oo dhan waxaan rabnaa isbitaalkaas inuu dhaqdo isbitaal laga heli karo sarfiska ugu sarfis kastoo looga baahdo ama ha noqdo imbatientiga ama ha noqdo outbatient ama ha noqdo specialist program reecadaada maadaama ay ogolaadeen dowladnimadii qaateen oo ay qayb ka noqdeen ay soo dhoweeyeen oo isbedelkii aan abuuray nala qaateen annaguna waxaan ballan qaadaynaa wax kaste oo imaado gobolkan in isbitaalkaasisbitaal ku socda inuu isbitaalkan laga bilaabo hadduu ilaah yidhaahdo waxaan kaloo degmada u soo wadnaa hadduu ilaahay yidhaahdo project la yidhaahdo ingiliishka waxaa lagu yidhaahdaa baan u malaynayaa criftley bled ribeer wax la yidhaahdo dadka faruurta faruuraha leh baa ribeer loo samayn doonaa beleedkaas boqol iyo konton qof ama bukaan oo ilmaha faruuraha ku dhashay ah baa hadduu ilaah yidhahdo meeshaan lagu daaweyn doonaa si lacag la-aana wax loogu qaban doonaa oo qaliinka waxay ka kala imaan doonaan gobolka galmudug oo dhan dowlad goboleed galmudug iyo meelaha dariskala ah way la imaan doonaan brojectkaas waan saxiixnay hadda waxaan ku guulaysanay inaan dhakhaatiirtii iyo meelihii babanaanaa isbitaalka ee shaqaalaha aan dhammaystirno jaylaani xasan cusmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada cadaado halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya iminkana wararkii dibadda xiisada u dhexaysa dalalka carabeed ee sacuudi carabiya sutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaa u muuqanaya mid ay goodoomiyeen xiriirkii ay la lahaayeen wadanka qatar laga soo bilaabo shantii bishii juun labadii kun iyo toddobiyo tobankii waxaana haatan uu u muuqdaa mid xoogaa soo laabanaya sida uu xusay wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka sacuudi carabiya faysal bin farxaan laakiinse saddexda dal ee kale ah isutaga imaaraadka carabta baxrayn iyo masar ayaan weli wax war ah kasoo bixin oo ku saabsan in iyagu ay doonayaan inay ku qaataan heshiiskan dib loogu soo celinayo xiriirka ay la lahaayeen wadanka qatar bartamihii bishii ina dhaafta ee novembar ayaa la taliyaha madaxweynaha wadanka mareykanka ee lagu magacaabo jored koshner uu soo gaaray mandaqada bariga dhexe kaasi oo kulamo la qaatay qaar ka mid ah madaxda iyo amiirada dalalka sacuudi carabiya iyo sutaga imaaraadka carabta kulamadaas oo ujeedkoodu ahaa in uu ku doonayay in dib loogu soo celiyo xiriirka dalalkaasi ay la lahaayeen wadanka qatar oo xumaaday labadii kun iyo toddobiyo tobankii wadanka kuweyt oo ayana in muddo ah dadaala diblomaasiyad oo lagu doonayo in lagu soo dhoweeyo xiriirka dalalka carabta iyo qatar soo wadaaya jimcihii waxaa wasiirkooda arrimaha dibadda sheekh axmed naasir as-sabaax uu sheegay in ay muuqato rajo weyn oo ku saabsan in heshiiskama dambeys ah uu dhex maro qatar iyo dalalka carabta warkii subax oo aad kala socoteen dhegeystayaal redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka waa naga intaa warkan warka xiga intaynu ku kulmi doono dhammaanteeda isku duwan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo